deegaanka kudhaa ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo aas-aasi ah sida adeega caafimaadka deegaanka oo ah mid aad u hooseeya iyo biyeyari mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland kuwaasoo isugu jira xildhibaano wasiiro agaasimayaal iyo maamulka degmada kismaayo ayaa maalmihii ugu dambeeyey safarro shaqo ku tegay deegaanada dhaca koonfurta gobolka jubbada hoose sida madhabo kudhaa iyo jasiirado kale ah iyagoona la kulmay bulshada deegaanada ay booqdeen si ay u ogaadaan baahiyaha ay bulshadu qabaan haddaba qaar ka mid ah dadka deegaanka kudhaah ayaa ka warbixiyey baahiyaha ka jira deegaanka kudhaa oo ay ugu horeyso baahiyaha caafimaadka waa biyo ceel ah shakhsiyaad ay leeyihiin lacag badan lagu caba hadda danta iyo duruufta waddanka taalana waa taqaanaan marka xigta caafimaad baa loo baahanyay caafimaadka waa jira oo waxbaa ka alkuman laakiin wax dhammaystiran ma ahan hooyada xanuunsata ama dhalaysa iyo dhibaatooyinka dheeraadkoo soo kordha hadda meel baan ula cararnaa oo bad ay naga xigta oo gaadiid barri iyo gaadiid badl isu dabadhigaan ku qasbannahay
dowladdu waxay waddaa wax aada iyo aada u wanaagsan oo aannu isleenahay waxay mid u noqon doonaan gundhig iyo waxtar iyo mustaqbalka wixii ay degmada tuulada tani ku noolaan lahayd hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay iyo hadday nolol kaleeto tahayba waxaan leenahay aada iyo aad bay usooaan usoo dhaweyna dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta jubbaland oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaanadaasi gaaray ayaa sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha ay soo jeediyeen bulshada ku nool deegaanka kudhaa hadda mas-uuliyiintii baa socda waxaad sheegaysaan idinla arka hadday caafimaad noqoto waxbarashadii biyihii iyo dhammaan waxyaabaha kale oo asaasiga oo dawliga ah intanadana waxaan wakiil ka nahay dhammaan xubnihii kale oo dawladda wasaarad walba oo jubbaland ka jirta waxaa wakiil ka ah mas-uuliyiintan meesha fadhida waxaana rajaynaynaa hadduu wixii hore ballanqaad ku ekaa iyo hadal inta aan joogno oo aanaan laabanin deegaan ka laabanin inay waxyaabaha hadda aad ka hadlayseen wax badan oo ka mid a inay idin soo gaari doon adeega caafimaad ee ka jira ah deegaanka kudhaah ayaa mid aad u hooseeya sida bulshada deegaankaasi ay sheegeen waxaana hooyooyinka ku jira xilliga dhalmada haddii deegaanka wax looga qaban waayo loo soo qaadaa magaalada kismaayo iyagoo soo gala safar dheer oo dhanka badda ah mas-uuliyiinta deegaanadaasi gaaray ayaana ballan qaaday in wax laga qaban doono baahiyaha dhanka caafimaadka iyo biyaha ee ka jira deegaanka kudhaah